bsmi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsal allah wslm cla nabiyina muxamed wcla aalihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd xadiidkii raqamkiisa oo ahaaye laba boqol iyo labaatan iyo labo baabu baabun man qaala aljunubu yatawada xadiidkiisa labaad cilada xadiidka abu daawuud wuxuu ku sheegay yaxya bnu yacmar ama yaxya bnu yacmur wa camaar beyna yaxya bni yacmur wa camaar bni yaasir fii hada alxadiidi rajulun inqiaac ayuu ku cileeyey cilo kalaan marka tilmaannay casharka shalay xamaad qaala akhbaranaa cataa ibnu saa'ib cataa alkhuraasaani marka xamaad waxaan sheegnay cataa inuu qabla alikhtilaad iyo bacda alikhtilaad buu ka wariyey marka la kala garo waayo cadaagaas marka cadaa ibnu saa'ib ah cadaa ibnu saa'ib waaye kan ma ahan cadaa alkhuraasaani meeshaas marka sidaas loo calaameeya loogu baraarugsanayo cilada marka xadiidku waxay tahay inqidaacaas abu daawuud sheegay keliya amaa xamaad yani cidda uu qofka uu ka wariyo marka qabla alikhtilaad wa bacda alikhtilaad buu ka wariyey lana kala garo waayo cadaa ibnu saa'ib ah xadiidkiisa waa noo imaan doonaa cadaa ibnu saa'ib kan ma aha marka oo xadiidkaas marka sidaas ugu baraarugsanaada qofkii ku dhigtay sidaas marka ka dhigo qaala alimaam abu daawuud raximah llahu tacaala baabun fi ljunubi yusaafix ay hada kani baabun baab weeyaan fi ljunubi ninka junubka yusaafixu wax salaamayo yani junubka inuu wax salaamo musaafixeeyo ayb xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay xukunkaasina marka waa inuu bannaan yahay sida xadiidka aan ku arki doonno baab qaala alimaamu abu daawuud raximah llah xadaanaa musadadun wa huwa bnu musarhad ibni musarbal abulxasan albasri hiqatun yarwi lahu asxaabu lkutubi sita qaala xadaanaa yaxya yaxya bnu saciidin alqataan can miscarin miscar ibni kidaam alkuufi hiqatun yarwi lahu asxaabu lkutubi sita isagana can waasilin waasil alaxdab waasil ibni xayaan alaxdab ayaa la yidhaahdaa waa hiqatun yarwi lahu asxaabu lkutub asitta can abi waa'il kunyadiisaa lagu sheegay hadda abu waa'il shaqiiq ibnu salama shaqiiq ibnu salama hiqatun yarwi lahu asxaabu lkutub asitta can xudayfa xudayfat bnu lyamaan saxaabiyun ibnu saxaabiyin abuu cabdillaahi almadaa'ini saaxibu siri rasuuli illahi sal l ly slam ana nabiya sala allahu calayh waali wasalam nabiga laqiyahu wou la kulmay fa ahwaa ilayhi ana nabiya sala allahu calayh waali wasalam nebiga laqiyahu wou la kulmay yanii xudayfa ayuu la kulmay nebiga sal ly salam ayb fa ahwaa ilayhi wuu u soo taagay macanaa yacni waa u soo taagayoo ahwaa ila shayi biyadihi shayga qofku markuu gacantiisa usoo taago ayaa ahwaa ilayhi la yidhaahdaa marka gacanta usoo taagay fa qaala waxa uu yidhi xudayfa innii anigu junubun junub baan ahay oo janaaban qabaa buu yidhi fa qaala nabigu wuxuu yidhi sal ly salam ina almuslima muslimka laysa binajisin najis ma ah muslimku ma najaasoobo sidaa buu yidhi halkaa marka waxaa laga qaadanaya ninka isagoo janaabaha qaba ama yaanu qabine xadad ha qabo laakiin najaas ma ahan qofka muminka ama muslimka marka inuu markaa wax salaami karo ayaa xadiidka daliil uu yahay lagana qaadanaya ana nabiya sal ly salam nabiga laqiyahu xudayfow la kulmay fa ahwaa ilayhi oo usoo raariciye waa usoo taagay yacnii ey yadahu gacanti biyadihi gacantiisu usoo taagay fa qaala waxa uu yidhi innii junubun anuu junubaan ahay oo janaaban qabaa xudayfa sidaa yidhi faqaala nabigu sal ly slam waxau yidhi ina almuslima muslimku laysa binajisin muslimku najis ma aha xadiidku marka waxaaba laga qaatay mu'minku inuunan najaasoobaynin walow junub ha ahaado laakiinse isaga waxaa weeyaan najaaso ma qabo mu'minku yacni mar walbo waa waa bimacnaa waxaa weeyaan dhididkiisa iyo korkiisa iyo najaaso xukmiyo oo isaga ku tacalluqda mar walbaa ma jirta laakiin dabcan marka cayntiisuna najaaso ma ahan haddii marka meelaha u najaasadu ay ka gaartana mu'minku waa ku dadaalayo waaba iska dhaqaaban marka nolol iyo geeri labaduba saas waa xadiidkan marka wuxuu asal u yahay dahaaratu lmuslimi xayan wa meyitan muslimku inuu daahir yahay nolol iyo geeriba uu daahir ku yahay nacam marka inuu mu'minku inuu yacnii nolosha daahir ku yahay waa maxalu ijmaac bayna almuslimiin ilmaha yaryarkaa iyo waxay doonaan ha ahaadaan asalku marka sidaas waa cunug yar marka haddaan najaas hadda lagu hubin oo najaasna lagu haynin oo laga arkin asalkiisa waa daha- dahaaro waa asalkiisa asalkiisu isaga marka qofka mu'minkaa dahaarow ilmaha yaryarkaa lamida ee, dharkooda iyo jirkooda iyo haddaan najaas cayniyo markaa la arkaayo aan lagu haynin asalkaas baa marka lagu dareerinaya ayb gee- geeridiisuna waxaa weeyaan marka iyadu maxallu khilaaf weeyaan sida mashhuurkaasi waxa ay tahay imaamu albukhaarina uu tilmaamay xadiidka ibni cabbaas almuslimu laa yanjasu xayan walaa meyitan muslimku nolol iyo geeri kuma najaasooba sida raajixa geerida xataa sidaasoo kale weeyaan xadiidkan marka mafhuumkiisu daahiriyadaa qabsatay mafhuumka marka mafhuumulmukhaalafihiisu wuxuu noqonayaa qofkii aan muslim ahayne gaala inuu najaas yahay aayadda yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasunna waa kusii dhiseenbo laakiin xukunkaas sidaa ay u fahmeen ma aha gaalku najaasadiisu marka isaga waxaa weeye najaaso xagga ictiqaadka ah laba macno unbaa laga wadaayo najaaso macnawiya ku taalloo shirki iyo maadaama ay ka buuxaan iyo juxuud iyo inkirmo iyo alla ka yacnii fogaansho iyo ay ku jirto sidaasaa marka waxaa weeye najaasadiisu saas u ah ama waxaa kale culammada qaar yidhaahdaan gaalku wuxuu naja- waa najaas wuxuu najaas ku yahay badanaa najaasta iskama zuulinayo mana iska dhaqaayo marka bi haadihi alxayfiya oo ninkan najaasta iskama dhaqo waa macquul laakiin yacni sidiisaba gaalku waa najaas oo badankiisa haddaan najaas lagu ogeyn asalowba najaas ku yahay sax ma aha iyada maxaa yeele nabiga ee ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu xalaaleeyey haweenka kitaabiyaadka waa la xalaaleeyey in la guursado dee ninkii marka in la yidhaahdo haween waa guursan kartaa kitaabiyad ah haddana waa najaas in la yidhaahdo see marka najaas uu ma- mar walba oo ula jiifaa marka oo ula tacaamulaya waa ku dhididkeedaa gaaraya candhuufteedaa gaarayso iyadiibuu la jiifaa hadda marka waxay noqonaysaa marka shay xaraj aad u badan ku jiro inuu sharcigu haddana uu faraayo marka aayadda marka alyawma xilla lakum aayibaat wa طacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillun lakum wa طacaamukum xillun lahum wاlmuxsanaatu min almu'minaati wاlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum aayaddaasaa waxay deliil u tahay kitaabiyaadka muxsanaadka in la guursa karo marka taasaa waxay deliil u noqonaya laftirkeeda inaynan najaas ahayn marka korkooda inuusan najaas ahayn ayb oo najaastoodu marka ay tahay najaas ictiqaadi oo qalbiga uga jirto Ayb. Ayb. ina almuslima muslimku laysa binajisin najis ma aha isagu yacnii cayntiisa yacnii najaas ma ahan waay ee lagama wado mu- muslimku najaas maba gaartaba macnaheedu sidaa ma ahan Ha. qaala alimaam abu da- qaala alimaam abu daawuud raximah llah xadaanaa musadadun wahuwa bnu musarhad qaala xadaanaa yaxya wa bishrun bishru bnu lmufadal ibni laaxiq alraqaashi can xumaydin xumayd ibni abi xumayd alطawiil can bakrin can abi can bakrin can abi raafic bakr bn cabdillahi almusani can abi raaficin can abi hurayrata qaal abu raafic anna waa taabici hiqa ah waay. ee mowlaa rasuulillahi ma ahan kan hadda ayb can abi hurayrata qaal laqiyanii rasuulu llahi sal ly slam rasuulkaa ila kulmay fii ariiqin jid buu igula kulmay min duruqi lmadiinati madiino jidadkeeda ka mid ah walxaal ana aniga oo junubun janaabo qabo fakhtanastu waan ka dhuuntay jidkiibuu igu arkay markaa tartiib baan uga dhuuntay fadahabtu waan tegey fakhtasaltu waan soo qubaystay uma ji'tu waan u imid faqaala waxa uu yidhi ayna xaggeebaad kunta ahayd yaa abaa hurayrata abaa hurayrow qaala waxa uu yidhi qultu waxaan idhi innii kuntu junuban janaaba junub ayaan ahaa fakarihtu waxaan nacay an ujaalisaka inaan kula fadhiisto calaa gayri dahaaratin dahaaro la'aan anoon dahaaro qabin inaan kula fadhiisto yaan markaa nacay oon dhibsaday qaala nabigu waxau yidhi subxaana allah ina almuslima muslimku laa yanjusu ma najaasoobo xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa eh, sida kii hore oo kale junubku inuu suuqa wareegi karo xayl abu hureyra soo janaabo qabo bannaanka u soo baxay xadii macno kalena waa laga qaadanayaayo gusliga in la digdhigi karo maxaa yeele intou hadda abu hureyra hadda markii ay janaabada ay ku dhacdayba hore kama qubaysanin bidaliili inuu suuqowba socdayba suuqiibauba ku wareegaya marka janaabada in la akhiri karo haddii iyadu markaa de salaad ay joogto lama akhiri karan salaaddii baa la yska rabaa ma ogtahay salaadda iyadu marka waxaa weeye waxaa shardi iyadana u ah in la dahaaro qaato laakiin qofku haddaanay salaadna joogin inuu xooga dib isaga dhigo waa dhib ma laha xadiidka waa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya dadka ahlu fadliga oo kale inay fiican tahay in lagula kulmo xaaladda mid ugu hagaagsan maxaa yaele abuu hureyra hadda nebigu wuu dhibsaday yacnii inuu nebiga kula kulmo xaalad uu janaabo qabo oo kale marka nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka baabi'iyey faker ah inuu u maleeyo inuu najaas isagu yahay marka najaas ma tiid buu yidhi adiga laakiin ma aanu ka reebin ixtiraamkaas ixtiraamkaas iyo yacni fadli dadka ahlu fadliga in sidaa lagula kulmo taasi ma wanaagsana ma dhihin rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ayb waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya qofku markuu tacajub oo kale xaalatu tacajub oo kale uu arko wax la yaab lahoo kale subxaana allah inuu dhihi karo iyo wixii loo baabaystay oo ahba qofka junubka inuu jidka socon karo salaami karo qaala waxa uu yidhi wafii xadiidi bishrin xadiidka bishir qaala wuxuu yidhi xadaanaa xumaydun qaala xadaanii bakrun yacni hadalkan dambe faa'iidadiisu waxay tahay abu daawuud laba sheekh yani xadiidka wuxuu u lahaa shuyuukhu shuyuukhihi laba wa yaxyaa yaxya bnu saciidin alqataan iyo bishir bishir bn lmufadal yaxya isaga riwaayadiisu marka waxay leedahay can xumayd can bakrin waa cancaneeye sanadka labadiisa dhinacba laakiin riwaayada bishir isagu wuxuu leeyahay xadaanaa xumayd qaala xadaanii bakrun labada mowdicba taxdiidu sheegay sababku ugu celiyey marka saas waa bishir marka sarax bitaxdiid labada meelba riwaayat yaxya bni saciidin alqataan waxaa weeye riwaaya oo mucancana can can labadaba bishrin can xumayd can bakrin baabun fi ljunubi yadkhulu lmasjida baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi ljunubi fii xukmi ljunubi junubka xukunkiisa yadkhulu galaya almasjida masaajidka galaya ruuxa junubka masjidka inuu galo xukunka ku soo aroora caddayntiisii u baabiya min janaabo qaba masaajidka ma geli karaa qaala alimaam abu daawuud raximah llah xadaanaa musadadun wahuwa bnu musarhad qaala xadaanaa cabdulwaaxid bnu ziyaad iqatun yarwi lahu asxaabu lkutub sitta qaala xadaanaa aflat bnu khaliifa aflat ibnu khaliifa saduuqun imaam alxaafid ibnu xajar saasuu yidhi aflat ibnu khaliifa saduuqun imaamu dahabina kaashifka saasoo kale uu ku yidhi qaala xadaatnii jasratu bintu dijaaja jasratu bintu dijaajata alcaamiriya maqbuulatun wa yuqaalu ina laha idraaka jasra iyada waxaa la yidhi waa maqbuula maqbuul marka maxaa qofku muxuu ahaan xayu yutaabac maqbuulun xayu yutaabac wailaa falayinu lxadiid haddii marka iyada la mutaabacaya xadiidkeedu xasanu noqona haddaan la mutaabacaynina daciifu ahaanaya wa min hunaa lama mutaabacaynin marka iyada hadda saas u garan oo xadiidkan duruqdiisoo dhan markaad fiiriso waxaa ku jira aflat qaala xadaatnii jasra walidaalika imaamu bukhaari wuxuu yidhi jasra cinda jasrata cajaa'ibi saasuu yidhi nacam cinda jasrata cajaa'ibi jasro agteeda cajaa'ibaa yaal cajaa'ib marka yacni kaannahu wuxuu talmiix waxay tahay dacfi nooc markaa dacfi buu ishaaraya qaalat samictu caaishata taquulu caaisha oo dhahaysaan maqle jaa rasuulu llahi sal ly slam rasuulkaa yimid wa wujuuhu buyuuti asxaabihi walxaal wujuuhu buyuuti asxaabihi asxaabtiisa guryahooda wejiyadooduna shaaricatan ay tahay midii shaaricatun ay tahay ti usii jeedo filmasjidi masjidka ku jeedo nebiga madiina uu yimid marka iyadoo marka guryihii asxaabtuna wejiyadoodu ay masaajidka ku furan tahay kusii jeedo macnaa ay ku furan tahay oo nin walbaa marka meel masaajidka marka meel baa uga furan gurigiisa wa buyuutu asxaabihi nbiga walxaal wujuuhu buyuuti asxaabihi asxaabtiisa guryahooda wejiyaalkoodana shaaricatun ay tahay mid middii yacnii ku sii jeedo oo u furan filmasjidi masjidka u furan yacnii albaab masaajidka uga furan ayuu nin walba lahay faqaala waxa uu yidhi wajihuu haadihi lbuyuuta guryahan ka jeediya cani ilmasjidi masjidka xaggiisa ka jeediye guryihiinan masjidka xaggiisa ka jeediya buu yidhi uma dakhala nabiyu sal ll ly slam nabigaa soo galay walam yasnac ilqowmu walxaal iyada oo lam yasnac aynan samaynin alqowmu qoladii shay-an waxba iyagoon samaynin oon guryihii jeedinin rajaa'a an yanzila fiihim ruksatun iyagoo markaa rajaynaya inay rukso soo degto bal iyagoo markaa isdhahaya waa intaasoo ruksa ay timaadaayo la idiin daayaa ee saxaabadu kama ahayn nebigu inay ku madax adeegaan fa kharaja ilayhim nebigu waa u soo baxay bacdu markaa kadib fa qaala waxa uu yidhi wajihuu haadihi albuyuuta guryahan ka jeediya cani ilmasjidi masjidka xaggiisa fa innii anigu laa uxilu lmasjida masjidka u xalaalayn maayo lixaa'idin mid xaa'ida walaa junubin iyo mid janaabo qabo xaa'id iyo junub masaajidka uma xalaalaynayee ka jeediya guryahan oo masaajidkii iyo yani derbigiisii masaajidkii albaabka ka baxsanina kaka jeediye intaad masaajidkii sidiisii oo u yani derbigiisii oo u xirmo idinka marka albaabada waxaad ka dalooshataan meelo kale hay guryihiinni iyo masaajidkii kala qaada hay maxaa yeele qofku janaaba ku dhacayso waa iska yani waxaa weyaan haweentii xaa'id bay noqonaysaa marka umana xalaaleynaya saasaa marka xadiidka uu leeyahay xadiidkan marka alimaamu nawowi kitaabkiisa majmuuca wuxuu tilmaamay beyhaqi inuu yidhi laysa huwa biqawiyin xadiidkan ma xoog badna buu yidhi ayb qaala waxa uu yidhi qaala albukhaariyu cinda jasrata cajaa'ibi ayb waqad khaalafahaa hayruhaa fii saddi alabwaabi hayrkeedna waaba ku khilaafayba riwaayada sidan iyalbaabada owdideeda khaaabina xadiidkan waa daciifiyey sidoo kale waxayna yidhaahdeen culamaau lxadiid aflat laftirkiisaaba jahaala ku jirtaa ninkan aflat leera xadiidka werinaa laftirkiisa jahaala ku jirto alxaafid cabdulxaq alishbiili isaguna wuxuu yidhi hada alxadiidu laa yahbut xadiidkan ma sugnaanayo cabdulxaq alishbiili waxaa weeyaan saaxibu alaxkaami alwustaa kitaab alaxkaam la yidhaahdo axaadiidta axkaamta ayuu kitaab ku ururiyey kitaabkiisaas marka owhaamtii isaga ku dhacdayna lix mujallad kitaaba waxaa ka alifay alxaafid ibnulqaطaani alfaasi ayaa ka qoray marka axaadiidta wuxuu ku jira axaadiisu alaxkaam kutubta ugu muhiimsan buu ka mid yahay cabdulxaq kitaabkiisa cabdulxaq alishbiili sidoo kalena marka sheekh alalbani tamaamulminah wuxuu ku soo guuriyey imaamu albagawi fii sharxi sunna inuu yidhi wajawaza axmedu walmusaniyu almukta fiihi maadaama xadiidkaanu daciif yahay imaamu albagawi wuxuu tilmaamay wuxuu yidhi imaam axmed iyo imaam almusani musani waa tilmiidkii shaaficiga ee madhabka shaaficiga kutubaha laga qorayoo dhanna waa cilmigii imaamu shaafici waxaa soo naqliyey oo soo ikhtisaariyey musani walidaalika mukhtasaru lmusaniga kitaab aad madhabka ugu weyn ah iyo mukhtasarka buwaydi mukhtasarka musaniga marka waa loo khidmeeyey isaguna waa loo khidmeeyo sunanulkubraha bayhaqi waa adiladii mukhtasarka musaniga kitaabkan weyn oo mujaladaadka badan asunan alkubraa oo bayhaqi uu leeyahy xadiidka ah mukhtasar musani axaadiidtiisi aadaa marka loogu khidmeeye isaga musani marka ikhtiyaaraad buu leeyahay oo markaa madhabka uu ku khilaafayo wa min ikhtiyaaraatihi marka waxaa ka mida inuu banneeyey qofka junubka ama xaa'idka masjidka inay ku nagaa karto sidaasuu tilmaamay marka baqawinad waxaa weeyaan waa muxadis mufasir ah faqiihna ah fuqahada shaaficiyada aadka looga soo naqliyo yani marka madhabka dariiq yani duruqda madhabka marka la xikaayoonayo waa la soo naqliyaa soo naqliyo lagu kalsooyey xadiidkan wuxuu tilmaamay imaam axmed inuu daciifiyey liannahu min riwaayati aflat lianna raawiihi aflat majhuulun sidaasuu yidhi amaa aayaddaa soo hartay dalaaladeeda marka walaa junuban ilaa caabirii sabiilin ibnu cabbaas iyo cali iyo mujaahid iyo saciid ibnu jubayr ayagu waxay yidhaahdeen walaa junuban ilaa caabirii sabiilin waa musaafirkaa loo jeedaa ninka haddii isagoo musaafira janaaba ay ku dhacdo biyana uunan haysanin ha tayamumsada waa wax la leeyahay aayadda macnaheeda a'immada qaar badanoo iyaguna saxaabada iyo kayrkoodba ka mida walaa junuban ilaa caabirii sabiilin waxay yidhaahdeen aayadda macnaheedu waxay tahay qofka junubkaana yaanu u soo dhowaanin meelaha lagu tukado ilaa isaga oo maraaya ma ahan dhankan intuu ka soo gala dhanka kale u gooynayo maahan ama isagoo markaa intuu masaajidkii dhexdiisa isagoo jiifo ku junubo oo kale inta uu ka gudbaayo waa loo ogolyahay inuu ku nagaado laakiin maya aayadday u deliishadeen ibnu jariir idabarina macnahaas yuu rajaxaya isaga maxaa yeele wuxuu leeyahay macnaha kale safarka macnihiisa aayadda gadaala looga tilmaamay wain kuntum junuban fadaharuu wain kuntum mardaa aw calaa safarin aw jaaa axadun minkum min algaa'id marka dalaalada aayaddu hadday sidaa tahay waxaa weeyaan marka uu qofku inuu axwadka ixtiyaadka inuu ku dadaalo haddii nin uu yahay gabar haddii ay tahayna dabcan iyadu markaasi haday marka si kale masaajidka hadda haddii dersi ay ka dhegaysanayso unbaa ugu darane ee markaa iyadu sida ay markaas isagadersigiina ay ku heli karto haddii la heli karo hab dersigiina ay kula socon karto kanna aynan markaa iska inay markaa iskaga iska dhaaftan dhibaato hadday samayso hadda oy ku nagaatan hadda baraa al asliyada wax ka reebaayo hadda ma ma ujeedna ilaa un aayaddaa dalaaladeeda un aayadda dalaaladeedana waa waa dalaala mukhtalaf fiiha ibnulmundir laftirkiisa kitaabkiisa al awsadka wuxuu ku tilmaamay qofka waxa uu yidhi waxaa waajiba inaan laga mancinin masaajidka man laysa binajis qofaan najaas ku oolin ama aan najaas lahayn in masaajidka laga manciyaa ma aha ilaa bixujatin un in looga manciya maana xujana ma haynu walaa naclamu xujatan tamnacu aljunuba min dukhuuli ilmasjidi xujo ninka junubka masaajidka inuu soo gala u diidaysana ma hayna buu yidhi awsadka juska labaad boqol konton iyo sagaal boqol iyo sagaalan wadaa ilaa iyo boqol iyo toban kitaabka awsadka ibnulmundir leeyahy calaa kullin marka xadiidkan waa daciif mar haddii uu daciif yahayna asalku waxaa weeyaan baraa al asliyada waa inay markaa samay karaan qaala abu daawuud abu daawuud waxau yidhi huwa fulayt alcaamiri afladkaani marka waa fulayt alcaamiri afladna waa la yihaa fulaytna waa la yihaa haddii marka qofka ixtiyaadka uu qaadanayo waa leeyahay haddii uusan markaada ka maarmi karinna oo dersiga ama qur-aanka aan uga maarmayninna dhib ma laha markaa hadduu intaas uu joogo ku nagaado laa ba'sa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan filjunubi junubka yusallii bilqowmi dadka tujinayo wa huwa isaga oo naasin ilowsan ninkii isaga waa imaamkii janaabuu qabaa waa ilowsan yaha dadkii buu tujiyey see marka xaalkiisu uu noqonayaa xukunkiisu waxaa weeyaan isaga inuu ku celiyo salaadda markuu soo xasuusto haddii salaadda gudaheeda uu ku soo xasuustana waa ka baxayaa salaaddiina waa ku celin intuu soo qubaystu ku celinaya salaaddiisa haddii kale oo marka salaadda uu ka baxo kadib uu soo xasuustana isaga waa laga rabaa salaaddii ilaa salaaddii uu tukaday salaad haya kaamila ku timid ma ahayna dadkii ku daba tukaday marka ka warran ma'muumiinta ahaa waxba lagama rabo ma'muumiinta wa calaa daalika imaam maalik iyo imaamu shaaficiyana saasay ku tageen xanafiyada ayagu waxay yidhaahdeen ma'muumiintuna waa soo celinaya mu'minuuna marka meeshaan calaaqada ka dhexaysa ma'muumka iyo imaamka salaadooda maxay la eg tahay waxaa aad u baxfiyey masaladaas sheikhulislaam ibnu teymiya kitaabkan qawaacid nuuraaniya alqawaacid alnuuraaniya waxyaabaha marka laga heli karo ama yacnii calaaqada ka dhexay karta waxay tahay qofku marka haddii aanu ogeyn ninka ma'muumka oo imaamku salaadiisa inay taam tahay oo u arko waxna aynan u muuqanin ee hadhow wax soo baxaan imaam ma'muumku salaadiisuna ay sax ahayd oo shuruud iyo arkaantiisii ay u saxnayd laa ba'sa isaga waxba ku celin maayo ma'muumkunbaa ku celin imaamkunbaa ku celin xanafiyada marka waxaad arkaysaa meelaha qaar adduunyada salaadii baa marka imaamkii baa salaad weysela'aan dadka tujinaya waxaad arkaysaa marka waxuu xasuusanayaa mar dambe oo masaajidkiiba laga kala tegey habeenka kale ma salaadda salaadeedii kale waxaad arkaysaa inuu dadkii u sheegayo uu leeya intii masaajidka shalay ku tukatay salaadooda waxba kama jiraan ha ku celiyaan anoo saas ahayaan galay wax ummaddii marka waxaa weeyaan waa darar fara badanaa ku jiraan saxiixna maa xadiidkanna waa ku arki doonnaa insha allahu tacaala ma imaamku salaadiisu marka hadday hallawdo isagunbay saameyna ma'muumku ma saameynayso lixadiidi rasuuli illahi sala alla ly salam yusalluuna lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhda'uu falakum wa calayhim wixii khadaa salaadda ku yimaada imaamkaa loo haystaa adiga waxba lagaama raban laakiin adiga haddaad og tahay khalad muttafaq lagu yahay inuu ku jiro ha raacin imaamka maalan ragcad shanaada uu istaagay subxaana allah baa la leeyahay waa iska kaca imaamka waa madax adayga adiga fariiso maxaa yeele adiga ragcad shanaad adoo og inaad istaagto waa kaa buraysaa salaaddii waa kaa hadlaynaysaa laakiin waxa sidaas aan oo kale aan ahayn oo ma'muum imaamkii uu salaad isaga isaga ilaahay isla og yihiin inay ka hadlaysan tahay laakiin adiga aadan ka warqabin ku saamayn maysa qaala alimaam abu daawuud raximah llah xadaanaa muusa bnu ismaaciil huwa abu salamata tabudaki qaala xadaanaa xamaadun can ziyaad alaclam ziyaad bnu xasaan ayaa la yidhaha albaahili alaclam aclam badanaa waxaa la yidhahdaa ninka faruurta kore ka jeexan halkan markuu ka jeexan yahay aclamaa la yidhaahdaa halkan marka uu ka jeexan yahayna aslaf can ilxasan alxasan ibn abilxasan albasri can abi bakra abu bakra nufayc bn alxaarif althaqafi ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka dakala fii salaati alfajri salaaddii subax buu galay fa awma'a biyadihi gacantiisiibuu ishaaray an makaanakum ey makaanakum ey ilzamuu laazima makaanakum meeshiina jooga uma jaa'a waa yimid walxaal ra'suhu iyadoo madaxiisa yaqduru ou dhibcayo fasallaa bihim waa tujiyey dadki riwaayada abibakra waxay leedahay hadda dakhala fii salaati alfajri nebiga salaaddii subax waa galay allaahu akbar buu yiri salaaddii buu galay wuxuu soo xusuustay marka inuu janaabo qabay nebiga dadkiibuu marka sidaas yiri jooga waa baxay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa soo qubaystay isagoo marka uu dhibcaayo madaxiisa ayuu soo galay salaaddii buu marka allahu akbar yidhi ayagiina meeshoodii horay meeshay horey uga sii socotay ayaga halkan marka waxaa laga qaadanaya inayn iyaga salaadda ka jebin so uma jeedin ilaa haddii salaadda isaga ka hallowday hadday iyaguna ka hallaabi lahayd waa soo bilaabi lahaayeen soo maa inay soo bilaabeenna xadiidka laguma sheegin halkaas marka xadiidka abka wejhu dalaalaha saas riwaayadanna xasuusnaadoo riwaayata abibakra waa marfuuc nebigaa loo kor yeelay salaadda inuu galay markuu galay kadib inuu soo xusuustay riwaayadan iyadu ay tilmaamaysa riwaayadan iyadaa marka bayhaqi iyo ibnu xibbaan way saxiix yeeleen riwaayadaani bayhaqi iyo ibnu xibbaan way saxiix yeeleen sida uu xaafidku yidhi xaafid ibnu xajar laakiin waxaa laysku khilaafay irsaal iyo wasli riwaayadan yacni waa la saxiix yeele waa saxiix khilaafna waa ku jiraa oo bacdi yacnii duruqda qaar xadiidka waxaa lagu keena isagoo mursala qaarna isagoo marfuuca sidaan hadda aad arkaysaan oo kale ibnu xibbaan iyo bayhaqina way saxiix yeeleen waayahay waxay tilmaantayna waa maxay salaadda marku galay kadib inuu isu soo xasuustay qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun qaala akhbaranaa xamaad bnu salma biisnaadihi ay biisnaadi اlأwal isnaadkii hore wa macnaahu iyo macnihiisa wa qaala fii awalihi xadiidka awalkiisa wuxuu ku yidhi fakabara nabiga sal ly slam waa kibaartayo allaahu akbar buu yidhi tii hore waa galay ahayd salaaduu galay haddana sidii allahu akbarta uu ku galay unbuu kuu sheegay wa qaala fii aakhirihi aakhirka xadiidkana wuxuu yidhi falamaa qada salaata salaaddii markuu dhammeeyey nebiga qaala waxau yidhi innamaa ana basharun anigu basharun baan ahay wa innii aniguna kuntu junuban janaaban qabay oo isma ogeyn saasaan u baxay oo usoo qubaystay hadda qofka waxaa u fiican marka imaamku hadda haddii sidaanoo kale ku dhacdo istikhlaaf inuu sameeyo qof inuu soo jiido salaadda uu geliyo isaga marka inuu yacnii isuga yidhaahdo waa laga fiican yahay hadda haddii ay sugaanna dhib male intuu soo qubaysto gurigiisa meelaha ka dhowyaho deg deg ku imaanayo waxbaasa male haddii sida uu u taagnaadaan wax hadda nebiga ku gaari yeelaayo anigu ma ogi oo culammada ka mid oo sidaa tasriixiyey marka laakiin de waxaa wanaagsanba inuu marka dadkan hadda yani zamankan joogo inuu marka istikhlaaf sameeyo sidaasuu heli karaa istikhlaafkaqof iyaga ka mida inuu marka soo jiido wa qaala fii aakhirihi waxa uu yidhi falamaa qada salaata salaadda markuu dhammeeyey qaala inamaa ana basharun baan ahay wa innii aniguna kuntu junuban janaaban qabay qaala abu daawuud rawaahu zuhriyu xadiidka zuhri baa wariyey can abi salama can abi hurayra waa riwaayo kale qaala waxa uu yidhi falamaa qaama fii musallaahu nebiga maka meesha uu ku tukanayay markuu istaagay wantadarnaa aanu sugnayhu isaga aan sugayno an yukabbira inuu allaahu akbar yidhaahdo aan sugayno insarafa nebigu waaba iska tegayba uma qaala waxa uu yidhi kamaa antum sida aad tihiin ahaada riwaayadan marka abi hureyra waa iyada xadiid abi bakra oo ahaa kii hore xadiidkan waa xadiid abi hureyra xadiidka abii hureyra muxuu tilmaamayaa weli isagoon gelin buu xasuustay labada riwaa hadda ogaadan duruq fara badan buu keeni doonaa meesha marka waxa yaalla marka waxaa weya waa laba riwaayo riwaayada abibakra oon soo dhaafnay falamaa kabara markuu allahu akbar yidhi kadib ayuu salaada nebiga ka baxay dadkiina uu yidhi an makaanakum meeshiina joogo riwaayada abi hurayrana waxay leedahay markuu istaagay salligii meesha uu ku tukanayey musallihii markuu ku istaagay ee aan sugayna nebigu allahu akbar buu dhihi doonaa aan isleennahay uu iska tegey riwaayata abi hureyra marka waxaa weeyaan nebigu wuxuu tadakara qabla an yukabir nebigu wuxuu isan soo xasuustay allahu akbar intuunan dhihin iskibaaranin riwaayat abi bakrana waa bacda an kabara markuu allahu akbar yidhi kadib warawaahu ayuubu xadiidka ayuubna waa weriye wabnu cawn cabdullahi bn cawn bni artabaan wa hishaam hishaam can muxamadin muxamed bni siirin muxamedin yacni bna siriin mursalan isagoo mursal oo xadiidkii wariyay can nebiy sal ly salam qaal fakabara nebigu allahu akbar buu yidhi uma owma'a markaa wuxuu ishaaray ila alqowmi qoladiiba u ishaaray an ijlisuu ay ijlisuu fariista fadahaba waa tegey faktisala waa soo qubaystay wakadalika sidaadaas oo kalena rawaahu maalikun can ismaaciila bni abi xakiim can caطaa'i bni yasaarin qaal ina rasuula allahi sal ly salam kabara fii salaatin nebiga salaad dhexdeeda ayuu allahu akbar yidhi qaala abu daawuud wakadalika xadaanaahu muslim bnu ibraahim sidaasuu noo sheegay qaala xadaanaa abaan can yaxya can irabiici bni muxamed can اnabiy sal l salam anahu kabara riwaayaadkan dambe o dhan waa wada mursal si fiican u feeri riwaayaadka dambe oo hadda uu keeno dhan waa wada mursal meesha laga bilaabo warawaahu ayuub wabnu cawn wa hishaam saddexda ayay ka wariyeen can muxamed yacni bna siriin maxamed ibni siriin waa taabici can ilnabiy sal ll ly salam buu yidhi taabicigu nebigu markuu yidhi u kor yeelo xadiidka waa mursal ayb waxayna riwaayadan marka mursalada ee maxamed ibni siriin uu irsaaliyey waxay keenaysaa allahu akbar markuu yidhi kadib inuu xasuusta iyadana tii abibakr ee xoojinay ayb qaala abu daawuud haddana wuxuu yidhi wakadalika xadaanaahu muslim ibnu ibraahim qaala xadaanaa abaan can yaxya can irabiici bni muxamed alrabiic bni muxamed taabici waa isaguna can ilnabiyi sal ly salam anahu kabara nebigu inuu allahu akbar yidhi kadib salaada gale calaa kulli xaal waxay tahay abu daawuud wuxuu keenay saddex riwaayo mursala hay laba riwaayo mursalaan u jeedaan maxamed ibni siriin iyo rabiic ibnu muxamed iyo riwaayati abi bakra oo iyadu ahayd mawsuul ahayd marfuuca ahayd saddexdaas waa isku baab markuu nebigu allahu akbar yidhi kadib ayuu xasuustay riwaayati abi hurayra ee dhexda uu ka keenayna waa marfuuc waxayna tilmaamaysay qabla an yukabir inuu nebiga isxasuustay calayhi salaatu wasalaam ayb intaas hayso qaala xadaanaa camr bnu cuhmaan wahuwa alximsiyu qaala xadaanaa maxamed bnu xarbin qaala xadaana zubaydiyu xaa waxadaanaa cayaash bnu lasraq qaala akhbarana bnu wahbin can yuunus yuunus bn yaziid alayli xaa waxadaanaa makhlad bnu khaalid qaala xadaanaa ibraahimu bnu khaalid imaamu masjidi sancaa waaye qaala xadaanaa rabaaxun can macmar xaa waxadaanaa mu'amalu bnu lfadl qaala xadaana alwaliid can ilawsaaciyi awsaaci imaamu ahli shaam cabdiraxmaan bni camrin kulluhum dhammaantood can izuhriyi bay ka warinayaani can abi salamata can abi hurayrata qaal abi hureyra waxau yihi uqiimati salaatu salaaddii baa la aqimay wasafa nnaasu dadkii baa saftay wasafa annaasu dadkii waxay safeen sufuufahum sufuuftoodii fakharaja rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulkii waa soo baxay xataa idaa qaama ilaa uu ka istaagay fii maqaamihi makaanu istaagiddiisa meeshii uu istaagaya dakara nebigu wuxuu xusuustay annahu lam yaktasil inuunan qubaysanin yanii dakara wuxuu sheegay ama tadakara wuxuu xusuustay annahu lam yaktasil inaanu qubaysanin dakara ay tadakara waxuu xusuustay annahu lam yaktasil inaanu qubaysanin faqaala linnaasi dadkii wuxuu ku yidhi makaanakum ilzamuu makaanakum meeshiina jooga uma rajaca ilaa beytihi gurigiisiiba u laabtay fakharaja calaynaa waa noo soo baxay yandifu ra'suhu iyadoo madaxiisu uu dhibcaayo biyo ka dhibcaayo qad iqtasala xaal uu soo qubaystay wa naxnu annaguna sufuufun aan safannahay wa haada kani lafdu ibni xarbin riwaayadku waa badnaayeene lafdigii ibnu xarb maxamed ibnu xarbin ayuu kuu keenay wa qaala cayaashun waxa uu yidhi fii xadiidihi falam nazal ma anan ka zuulin qiyaaman inaan taagtaagannahay nantadiru xaal aan sugayno xataa kharaja calaynaa ilaa uu korkeenna ku soo baxay waqad iqtasala nebigoo soo qubaystay baabkan marka xadiistiisa waa badan tahay marka iska jiray laba xadiid baa marka ishardinaysa labada xadiid ishardinaysa waxaa weeyaan xadiidka abi hureyra ee tilmaamaya nebigu salaadba maba gelinba markuu soo xasuustay arrinkan riwaayada abi hureyre marka bukhaari iyo muslim baa werinaya waana riwaayo sanadkeedu xoog badan yaho nadiif amaa nebigu markuu allahu akbar yidhi kadib buu soo xasuustay abu daawuud baa weriyey iyo keyrkiis asxaabu sunanka qaar ka mida bayhaqi iyo ibnu xibbaan riwaayata abi bakray saxiix yeeleen bayhaqi iyo ibnu xibbaan labadii riwaayo marka hadday saxiixtaa see la yeelaa marka imaamu nawowi isagu wuxuu yidhi waxaa laa maxaala in la jamciyo sida lagu jamcinayaana waxay tahay in la yidhaahdo laba waaqica oo kala duwan ba laba mar ayay nebiga sidaanoo kale ku dhacday marna markuu salaada galay kadib uu xasuustay marna qabla an yadkhula asalaa ayuu xasuustay bis khalaas marka riwaayadka labada waa saxiix sidaa in lagu xambaaraa fi ibnu xibbaan isaga wuxuu leeyahay haddaan la jamcinin kacaadatihi wuxuu leeyahay maa fi saxiixayni aqwaa riwaayada saxiixaynkaa xoog badan mar walba laakiin xoog badan waxay farac ka tahay tarjiix maxaaba tarjiix laga rabaa haddii la jamcin karo marka in la jamciyaa wanaagsan sidaasaana lagu jamciyey marka intaan marka abu daawuud marka inuu keeno maraasiil fara badan iyo riwaayada abi bakroo marfuuca oo bacda dukhuul iyo abi hureyratiisoo qabla dukhuul maxaa intaanoo faa'iidaa marka faa'iidada ku jirta waa maxay faa'iidada waxay tahay khilaafkii aan soo tilmaannay ee ahaa imaamku hadday salaadiisa hallawdo ma'muumka ma saamaynay ma samaya iyo xadiidka marka riwaayata abi bakra daliiluu noqonaya laakiin riwaayada abi hureyre deliil muu noqonaysa sababtoo maba la gelinba salaadiina maxayba saamaysaa marka ayb taas unbaa marka muhimmadu saas marka tarjamada marka baabka haddaan usoo noqonno fi ljunubi yusallii bilqowmi wa huwa naasin marka dadka hadduu tujiyo isagoo hilmaansan isaga unbaa salaada ku celinaayo ma'muumiintana waxa salaad ku celin maayo iyagoo ada salaadooda haddii ayba taam tahay baabu marka tusaale waxaa weeyaan xadiidkan hadda abu daawuud uu sidaan baabkan axaadiidka uu ku keenay waa tusaale wixii baabka ku soo arooray mararka qaar inuu jamciyo abu daawuud oo riwaayadii haddi riwaayat abi hureyra iyo riwaayat abi bakra iyo maraasiil fara badan ayuu baabkan kuusoo dhexgeliyay marka axaadiidta axaadiidu hada albaab marka sidaas inaad u xafido adiga xadiid abi bakrana sidaan xadiidii abi hureyrana sidaa baabun fi rajuli yajidu lbillata fii manaamihi baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan fi rajuli ninkii shanigiisii yejidu helayay albillata qoyaan dareemaya fii manaamihi hurdadiisa dhexdeeda qoyaan ku dareemaya ninka yacnii hurdadiisa dhexdiisa inuu ixtilaamayoo kale ayaayaa ma xasuusna laakiin wuxuu arkay maradiisii iyo korkiisii ayuu qoyaan ka dareemay sidee buu yiili qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid qaala xadaanaa xamaad bnu khaalidin alkhayaaq qaala xadaanaa cabdullaahi alcumariyu can cubaydillaahi cabdullaahi alcumari marka waxaa weeyaan iyo cubaydullaahi waa wada dhasheen cabdullaahi bnu cumar ibn xafs bni cumar ibn xafs bni cabdillahi bni cumar ibn alkhadaab iyo cumaray ku wada abtirsadaan cubaydullaahi marka waa hiqa cabdullaahiguna waa daciif xadiidkan marka cabdullaahigii mukabarka ah baa walaalkiis cubaydullaahi buu ka werinay can cubaydillaahi can ilqaasim qaasim ibn maxamed bn abi bakar axad lfuqahaa'i sabca can caaishata qaalat su'ila nabiy sal ly slam nebiga waxaa la su'aalay can irajuli qofka yejidu lbalala qoyaan dareemaya walaa yadkuru aan xasuusanin ixtilaaman ixtilaam riyo ma xasuusa ixtilaam oo dhan ma xasuusto laakiin subaxii markuu soo kaca way qoyaan ayuu dareemay cid kaleo hadda la jiiftana ma leh maradiisii iyo korkiisii buuna qoyaankii ka dareemay walaa yadkuru ixtilaamanna ma xusuusanayo qaala waxau yihi yaqhtasilu waa qubaysanayaa wa can irajuli ninkii yaraa arkayo an qad ixtalama inuu ixtilaamay walaa yajidu aan dareemaynin laakiin albalala wax qoyaan ixtilaam buu xasuustaa kan laakiin qoyaan ma arkin ma ahayo qoyaan qaala waxau yihi laa qusla calayhi qubays korkiisa ma ahan midkan qoyaanku baa mar walba la fiirinaya faqaalat umu sulaym waxa ay tidhi almar'atu haweeneyda taraa daalika arrinkaa arkaysa ka waran haweentii hadday sidaas aragta ka waran acalayhaa guslun qubays korkeeda mayaha qaala nacam buu yidhi nebigu haa inama anisaa'u haweenku shaqaa'iqu rijaali raggii oo kale un raggii unbay la xugum tahay oo iyagay marka ku jiraan inama anisaa'u haweenkii shaqaa'iqu rijaali raggii kuwii u dhigmoo kale way ay nadaa'iruhum nadaa'iru rijaal xadiidka marka cabdullaahi alcumari baa sanadkiisa ku jira waana daciif marka sidoo kale xadiidka marka mundiri wuxuu yidhi akhrajahu tirmidiyu wabnu maajah tirmidi waa isagu waa ishaaray min riwaayati cabdillaahi ibni cumar ibni xafs alcumari dacafahu yaxya bnu saciid min qibali xifdihi fi lxadiidi buu yidhi marka waxaa dhici karta laakiin shawaahid iyo waxyaabo kale inuu ku kormaro yani ku saramaro oo ku gaaro darajat lxasan khaaabi marka macaalimu sunanka isagu wuxuu yidhi daahiru hada alxadiidi yuujibu اliktisaala idaa ra'aa billatan xadiidka daahirkiisa wuxuu tusayaa qubays inuu ku waajibayo hadduu qoyaan dare arko wain lam yatayaqan anaha almaau daafic biyihii boodboodaayay inay yihiinba younan yaqiinsanine mar haddii qoyaan bimujarad qoyaan ou dareemo inuu qubaysana qowlkaana marka jamaaco taabiciinta ka mida laga wariyey cadaa ibn abi rabax iyo shacabi iyo nakhaci ay ka mid yihiin imaam axmed isagu wuxuu yidhi acjabu ilaya an yaktasil anugu waxaan jecelahay inuu qubaysto yani mararka qaar minta waa la kala garanayaa biyuhu inay mani yihiin biyuhu inay mani yihiin iyo inaynan ahayn waa la kala dareemi karaa soo maaha oo biyaha manida marka tadafuqna waa tadafuqa dabcan waxaa dareemi kara qofka soo jeedee laakiin marka inay biyo adag yihiin oo markaa yacni waxaa weeyaan wuu dareemi karaa biyaha caadiga khafiifka madida iyo waxa lamidka ah iyo biyahan isku mid ma aha marka hadalkan imaam alkhataabi waxaa weeyaan xadiidka daahirkiisa wuxuu tusayaa haddaad mar dareentaba qoyaan qoyaan aad iska aragto adoo hurdo marka kolkaad hurdada ka soo kacdo kabacdi haddaad qoyaanba iska dareento inaad qubaysato sidaa inay waajib tahayn cadaa iyo nakhaci iyo shacabi baa ku tageen imaam axmed ibn xambalna anu waxaan jecelahay buu yidhi acjabu buu ka cabira akaru ahlilcilmina waxay qabaan buu yidhi laa yajibu calayhi alictisaal qubays ku waajibi maayo xataa yaclama annaha almaau daafic ilaa uu ka ogaado inay yihiin biyahaasi mani qubays kuma waajibayo akaru ahlilcilmi laakiin wastaxabuu an yaktasila min ariiqi alixtiyaad inuu laakiin iska qubaysto ixtiyaad ahaan way sunneeyeen waxaanay culimmadu marka isku khilaafeen iyada haddii uu biyo arko haddii aanu biyo arkin hadduu doono ixtilaamba ha xasuustee waxba laga maasa yani habeenkiiba arka waxaa weyn inaad ixtilaamtay ood riyootay ood is og tahay laakiin qoyaan dhanba maba arkin maradaadii korkaagii meeshii aad ku jiiftay kuma aadan arkin marka waxba lagaama rabo muttafaq waa qubays waajibkuuguma haddii laakiin meesha marka khilaafka ka jira waxay tahay haddaad qoyaan dareento ixtilaamna aadan xasuusanin xadiidkan wuxuu leeyaha ha qubaysta qoyaankaasi ha ahaada qoyaankii manida ama qoyaan kaleo caadi iska adaa ahaa marka laakiin culamada waxay u badan yihiin qoyaankii manida haddaanu ahayn mustaxab haddii kii manida uu yahnada waa waajib xadiidka waxaa kaloo laga qaadanaya marka fiqiga ku jiro ihbaatu alqiyaas qiyaaska inuu wax jiran yahay wa ilxaaqu xukmi nadiiri binnadiir laba shayoo isku mida inaan xukunka lagu kala gedi karin maxaa yeelay inama anisaau shaqaa'iq rijaal saasuu nabigu yiri sal l slam haddii ninka marka uu ixtilaamo haweentiina ay ixtilaamto dhici karta inay ixtilaamto dee laba ixtilaam waa isku xugun maadaama shay u nadiirkiisa xukunka uu leeyahay unbuu qaadanaya fa ina alkhiaaba idaa warada bilafdi lmudakari kaana khidaaban linnisaa ilaa mawaadica alkhusuus markaa waxaa weye haddii meel xugun nin looga sheekeeyo naagtuna way qaadanaysaa ilaa meeshii khaas naagta in laga soo reebay maaha meelii adilla iyo wax lamid ay ka soo reebta maaha baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan almar'atu haweeneyda taraa arkayso maa yara rajulu ninka wuxuu arkayoo kale qaala xadaanaa axmed ibnu saalix wahuwa almasriyu qaala xadaanaa cambasa cambasatu bnu khaalid ayb waa saduuqun yarwi lahu asxaabu kutubi sita qaala xadaanaa yuunus yuunus bn yaziid alayli can ibni shihaab qaala qaala curwatu curwa waxa uu yidhi can caaisha curwatu bnu zubayr axad lfuqahaai sabca can caaishata ana umma sulaymin ummu sulaym alansaariya ha ahayd ummu sulaym bintu milxaan ayaa la yidhaahdaa wa hiya ummu anas anas hooyadiis weeyaan ibni maalikin qaalat waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi in allaha alleh laa yastaxyii min alxaqi ilaahay xaqa kama xishoodo marka muqadamay uga dhiganeen waxay leedahay marka ilaahay subxaana watacaala xaqa kama xishoodo ee ara'ayta bal ii sheeg almar'ata haweenayda idaa ra'at hadday aragto fi nowmi hurdada dhexdeeda maa yara rajulu ninka waxuu arkayoo kale ataqtasilu ma qubaysanaysaa am laa mise maya ma qubaysana mise maya marka arrimahaasoo kale maadaama wax dadka gabal ay ka xishoonayaan ay tahay weliba qof dumara ay ka xishoonayso haddana laakiin iyada de xishoodkii inuu fiqigii iyo diinteedii inay fahamto iyo waxyaabihii dahaaradeedii ku xirnaa inay garan weyso hadduu ku keeno xishood fiican ma noqonayo waxaa weyaan xishoodku walidaalika waa lagu ammaanay haweenka ansaarta oo waxay tidhi caaisha ama umu salama nicma nisaau nisaau lansaar haween baa wanaagsan ay tiri haweenka ansaarta lam yamnachunna alxayaau an yatafaqahna fii diinihinna waxay tidhi xishood haweenka ansaarta xishoodku kama uusan celinin inay diintooda fahmaan marka xishoodku hadduu kaa celinayo inaad diintaadii fahamtoo kale waa waa wax xuun mujaahidna afarkii macruufka oo tii laga wariyey laba waxba ma bartaan almustaxyi waalmutakabir qofka xishooda iyo qofka isla weyn waxba ma baran xishoodku dabcan marka waxaa weeyaan waa khariisa qofka ilaahay uu ku abuuro khariisina waa noqdaayo qofka waa lagu abuuraa dadka gobolna muktasabna waa yahay xishoodka oo diinta iyana waa laga kasbadaa waxaana uu tilmaamay nabiga sal ll ly salam xishoodku inuu dhammaantiis khayr yahay oo alxayaau khayrun kulluhu waxay yidhahdaan culummadu waa min dabaa'ici alinsaan xayawaanku ayagu ma yaqaanaan xishoodka maba lagu abuurin insaanku dabci u yahay waxaa kaley yidhaahdaan xishoodku nooc jubni ah weeyaan oo waxaa ku jira fulaynimaa ku jirta walidaalika culamada marka xaafid ibnu xajar faxulbaari wuxuu leey waxaa la yidhaahdaa ninka geesigaa inuu xishooda noqdo waa yarta ruuxa geesigaa inuu xishoodo waa yarta sidaasuu leeyahay maadaama isaga yacnii xishoodku yacnii murakab wuxuu ka kooban yahay min jubnin iyo yacnii waxaa ku jira yacnii qeyb oo qofka xoogaa oo cabsibaa ku jirta walidaalika qofka aan cabsanin haaliban qof aan xishoonin oo u badan yahay sidaas oo kale tilmaama waana min dabaa'ic ilinsaan buu ka mid yahay waa kada waxaa badan waa lagu midkan laakiin dacfiga yani xishoodka qofku hadduu xaqa ka xishoodo kaas xishood lama dhaho waa dacfi iyo qawar ana rasuula allahi sal ly slam rasuulka kaana wuxuu yidhaahay ataqtasilu ma qubaysanaysa haweenta amlaami sameeye qaalat caaishatu waxay tiri qaala nabiyu sal ly slam nebigu wuxuu yihi nacam haa faltaqtasil ha qubaysato idaa wajadat ilmaaa hadday biyo dareento qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi aqbaltu calayha waan u jeestay xaggeedaan ku jeestay faqultu waxaan ku idhi uffin laki uf ayaa kuu sugnaatay wahal taraa daalika almar'atu oo haweentu waxaas ma aragtaa wahal taraa ma arkaysaa daalika kaagaas almar'atu haweentu wahal taraa daaliki almar'atu haweenaydu taasi ma arkaysaa fa aqbala calaya rasuululahi sal ly slam rasuulkaa ii soo jeestay fa qaala waxauu yidhi taribat yamiinuki midigtaada dhulka ha dhacdee yaa caaishatu caaishay wa min ayna yakuunu shabahu wa min ayna xaggeebaa yakuunu uu ka ahaanayaa oo laga helaya ashabahu ekaanshada ilmo waxaa jira hooyadood u egaa jira haddii marka aysan biyo iyo wax shahawe ayna lahayn say ugu ekaanayaan ilmuhu marka hooyadood halkaasuu nebiga ka tusay calayhi salaatu wasalaam mar halkaan culamada waxay leey waxaa laga qaadanayaa waa jirtaa waa jiri kartaa haweentu inay aragto ninka wuxuu arkoo kale oo markaa qoyaan ay dareento laakiin kuma badna ayaga inuunan ku badnayn waxaa ku tusaaya haweenkii kale la yaabay oo caaisha inay tiraahdo yani shay sida shaacic ragga hadduu ugu yahay caaisha ma dhihi lahayn wahal taraa daalika almar'atu sidaa ma aanay dhahday marka wuu ku yar yahay marka waa dhici kartaa haweenka qaar marka inay iyagu dareemayan haalibkoodana aanay dareemin qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi wakadaa rawa zubaydiyu wacuqaylu wayuunusu wabnu akhi zuhriyi can zuhriyi intaasba zuhri bay ka wada warinayaan wabnu abilwasiir can maalikin buu isagana ka warinaya can zuhriyi wa waafaqa zuhriyu zuhri wuxuu waafaqay musaafic alxajabiyu musaafic alxajabi qaala waxauu yidhi can curwata can caaisha zuhri iyo musaafic alxajabi yaa iswaafaqay sheekhoodana yaa waa curwo curwana waxaa weeyaan caaisha ka werina wa amaa hishaamu bnu curwa laakiin hishaamu bnu curwa faqaala waxa uu yidhi can curwata can zaynaba binti abi salama can ummi salama oo xadiidka musnad ummi salama uu ka dhigay anna umma sulaymin jaaءat ilaa rasuuli lah sal l slam hadalkan dambe abu daawuud iska faa'iide darro maahane macnuu waxay tahay xadiidkan saddex sheekhaa warinayso curwo ka warinayso saddex nin baa curwat bnu zubayr ka warinayso nin waa zuhri nin waa musaafic alxajari ninka saddexaadna waxaa weeyaan hishaam bnu curwa curwo wiilkiisa hishaam bnu curwa isagu xadiidka wuxuu u wariyey can curwa can zaynaba binti abi salama can ummi salama saasuu u dhigay sanad zuhri iyo musaafic alxajabina waxay yidhaahdeen can curwa can caaishata marka midna yacni xadiidkii caaisha qisadii ka dhigay midna qisadii umu salama inay warinayso ka dhigay waa un intaas waxaa muuqata marka abu daawuud isaga saniicu abi daawuud wuxuuna tusayaa riwaayati zuhri buu rajaxa riwaayadii zuhri ayuu rajaxayaa maadaama uu mutaabaca u keenay musaafic alxajabi uu u keenay riwaayadaasuu rajaxayaa xadiidkana wuxuu ka dhigayaa xadiid curwa can caaisha saniicu lbukhaarina waxaa weeyaan riwaayatu hishaam uu rajaxa isagu imaamu lbukhaarina riwaayatu hishaam ibni curwa can abiihi oo curwa ah can zaynaba binti abi salama can ummi salama uu ka dhigay sanaac xadiiiya waa waxaa marka laakiin ibnu cabdilbar wuxuu soo guuriyey duhli maxamed ibn yaxya duhli uu ka soo guuriye labada wuxuu soo guuriyey inuu maxamed ibn yaxya duhli inuu labada riwaayaba saxiix yeelay marka midda caaishana min xadiidi caaishana waa ku saxiix min xadiidi ummi salamana waa ku saxiix imaamu nawowi sharxa muslimka wuxuu ku yidhi yaxtamilu an takuuna caaisha wa ummi salama jamiican ankarataa calaa ummi sulaym inay isla joogeen baaba dhici karto yidhi imaamu nawowi caaishana inay joogtay umu salamana ay joogtay qisadana ka wada qisa ay ka wada sheekaynayaan labaduna inay wada inkireenoo ay la yaabeen waa suuragal xaafidku waxau yidhi wahuwa jamcun xasanun sidaa in loo jamciya waa wanaagsan tahay sheekh ilalbaani isagu waxau yidhi huwa almutacayin isagaa waajib ah ila riwaaya labada riwaayaba hadday saxiix yihiin sidaa in la yidhaahdo loo jamciyaaba waajibaysa maxaa yeele haddii kale yani waxay noqonayaan tacaarud aan la xalli karin abi daawuudka saas ku sheegay marka qaala abu daawuud intaan ka dambaysa macnaheedu intaas bis bay xambaarsan tahay xadiidka zuhri iyo musaafic waxay ka dhigeen can curwa can caaisha hishaam ibnu curwana wuxuu ka dhigay can curwa can zaynaba binti abi salama can ummi salama baabu miqdaari ilmaa mar kitaabka wuxuu isugu jiraa dabcan yacni riwaaye iyo diraayo isugu jiraa sanaaca xadiidiyana waa leeyahay sanaaca fiqhiyana waa leeyahay marka adiga keligaa fiqiga keligiis un lah iska maqlin sanaacada xadiidiga laftirkeeda haddaad kitaabka akhrisanayso yacni inaad u dhug yeelato muhiim maxaa yaele xadiidkii waxyaabo badan baa marka lagu wuxuu u yahay tadbiiq wixii aan soo marnay oo kaleba aan ku soo marnay kitaabadan musalaxa ayb baabu miqdaari ilmaai aladii yujziu bihi lgusl baabu bayaani miqdaari ilmaa'i biyihii miqdaarkoodii caddayntiisiibuu u baab yahay alladii kaas oo yujziu gudaaya bihi isaga algusla qubays gudaaya biyaha yacnii qubays gudayo ku filan biyaha qubayska ku filan qofka ugu filan miqdaarkoodu inta uu la eg yahay bayaaninteediibuu u baab yahay qaala xadaanaa cabdullahi bnu maslamata alqacnabiyu can maalikin can ibni shihaab can curwata can caaishata ana rasuul allahi sal ly slam rasuulku kaana wuxuu ahaa yaqtasilu inuu qubaysanayo min inaa'in waaxidin hal weel kaana yaqtasilu min inaain waaxidin hal weel buu ku qubaysanaya huwa alfaraqu huwa isagu alfaraqu weeyaan min aljanaabati janaabadii buu kaga mayranayo ku qubaysanaye ayb alfaraq marka waxaa weeyaan bifatxi ilfaa'i wraa alfarquna waa laba luqaw alfarac iyo alfarquba waa laba luqataani ibnu durayd sidaasu xikaayooday walfatxu afsax alfaraq ya afsaxu isagaa afsaxsan ayb marka faraqa isagu marka waa weel ama weelashii markaa la isticmaali jiray ka mid tafsiir marka waxaa jira isaga marka isagoo marka sharxanba wuxuu ku imaan doonaa marka isagoo sharxan buuna gadaal ka keenaya fara qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi qaala macmarun can izuhriyi riwaayadii hore zuhriyaa ka warinaya awel maalik imaam maaligaa ka warinaya haddana macmaraa ka warinaya qaala abu daawuuda qaala macmarun can izuhriyi fii hada alxadiidi wuxuu ku yidhi qaalat kuntu aqtasilu ana wa rasuulullahi sal l slam waxaan ahaa aniga inaan qubaysanayo iyo rasuulka sal ly slam min inaa'in waaxidin hal weel fiihi weelkaa dhexdiisa qadru lfaraqi faraq oo kaleu la ekaa faraq oo kale ayuu la ekaa fiihi qadru lfaraqi qaala abu daawuud abu daawuud waxau yidhi warawa bnu cuyaynana xadiidka waa wariyey naxwa xadiidi maalikin xadiidi maalig oo kale xadiid maalik aawo kii kugu horreeyey waa riwaayadii kugu horreysay wax kale ma halkan wuxuu ka wadaa zuhri saddex nin baa ka warinaysa macmar iyo maalik iyo ibnu cuyayna maalik iyo ibnu cuyayna waa israaceen xadiidka sidaanay u wariyeen kaana yaqtasilu min inaa'in waaxidin huwa alfaraqu min aljanaabati sidaasay u wariyeen macmar isagu wuxuu yidhi kuntu aqtasilu caaisha waxay leedahay bilafdi kuntu aqtasilu ana wa rasuululah sal l slam min inaa'in waaxidin fiihi qadru lfaraq macmar isagu saas u wariyey qaala abu daawuud waxau yihi samictu axmed bna xambal yaquulu faraq marka maxay tahay marka maxaa la yidhaha abu daawuud waxau yidhi samictu axmed bna xambal yaquulu alfaraqu sittata cashara ridlan lix iyo toban rodol ayb wa samictuhu abu daawuud baa wuxuu leeyahay wasamictuhu waxaan axmed binu xambal ka maqlay yaquul isagoo dhahayo saacu bni abii dibin ibnu abii di'bi suuskiisa khamsatu ardaalin wa hulutun shan rodol iyo hulutun rodol saddex meelood meeshiisu labadan shay wuxuu ka rabaa rodolkii iyo saacii inuu isugukaa kalasugukaa kala cabiro faraqu wuxuu yidhi waa weel deeqo lix iyo toban rodol lix iyo tobanka rodol marka maxay noqonayaan imaam axmed marka waa sii wado wuxuu yidhi ibnu abidi'bi saaciisa saaci ibnu abidi'bi macnaa saacilmadiina madiina saaceeda yacnii shan rodol halkii saac baa wuxuu ahaa shan rodol marka meeqay noqona faraqu marka meeqo saacoo kale u noqona marka faraqu meeqo u noqona marka wuxuu noqonayaa taqriiban saddex suus ile halkii suus hadduu shan rodol iyo hulud yahay huludka iska dhaaf shanta rodol keliya xisaabsan shan rodol haddii uu saacii yahay saddexdii saac meeqay noqona shan iyo toban rodol sooma ayb hulud iyo hulud iyo huludna isku geey hal ma dhamma haddii laysu geeyo sooma ulud iyo ulud iyo ulud markaa isu geyso waa hal oo wax yar dhimow hal oo kaamilaba ka dhigoo buuxi shan iyo tobankii hal ku darso lix iyo toban sooma noqonayso marka aduu lix iyo tobanka faraqu marka wuxuu qaadaa taqriiban saddex suus oo saaca ahlulmadiina saddex suus oo wax yar dhimow saddex suus wax yar dhimow marka ulud uludku marka waxa ma dhina waa lix iyo tobanka yacnii saddex suusoo kaamil ah ulu iyo ulud iyo ulud haddaa isu geyso waxaa ka soo baxaayo isbuuxinayo marka shan iyo tobankii hal u geysa lix iyo toban marka faraqu marka wuxuu qaadaa lix iyo toban rodol lix iyo tobanka rodolna waa saddex suus min saac ahlilmadiina saacu ahlilmadiina hadda garaam ahaan haddii loo xisaabo wax yar waa taqriiban laba kiilo iyo xoogaa qaala waxa uu yidhi qaala waxau yidhi abu daawuud imaam axmedba wuxuu ku yidhi faman qaala qofkii yidhaahdo amaaniyatu ardaalin waa sideed rodol ka waran ninkii yidhaahdo sideed rodol ka waran faraqu waa sideed rodol qaala waxa uu yidhi laysa dalika bimaxfuudin laysa ma ahanin daalika kaagaasi bimaxfuudin maxfuud ma ahan qaala waxa uu yidhi abu daawuud oo samictu axmeda baan ka maqlay yaquul isagoo dhahayo man acdaa qofkii siiyo fii sadaqati lfiri sadaqatulfiriga biridlina annaga rodolkeenna haadaa kan ah khamsata ardaalin wa hulutan shan rodol iyo rodol saddex meelood meeshiis ninkii bixiyo waa intii uu saaci ibn abi di'bi ahaa ma ogtahay ninkii sadaqatulfiri ku bixiyo faqad owfaa waa dhammaystiray waajibkii laga rabay qiila waxaa lagu yidhi alsayxaaniyu haqiilun timirta sayxaaniga la yidhaahdaa waa waa culustaha ka warran baa ninkii sayxaaniga ku bixinaya ka warran timirta sayxaaniga waa nooc timirta ka mida qaala waxa uu yidhi alsayxaaniyu atyabu sayxaanigu waa wanaag waa waa waa waa wanaag badan yahay waa timir fiican qaala wuxuu yidhi imaam axmed laa adrii ma ogi buu yani sayxaaniga iyo keyrkiis xagga miisaanku iskama kala duwanaanayn buu ka wadaa intaanoo dhan marka un faraq iyo haddana geliyo nebigu wuxuu ku qubaysan jiray waa in alfaraq la yidhaahdo faraqaasuna taqriiban marka saddex suus saddex suus marka waxaa dhici karta marka waa koombadan koombada qumbaha aan dhan ka yar xataa oo marka iyadu waxaa ah yacni afar min saddex labaiyo toban koombo saasoo kale iyo faraqu noqona baabu fi lgusli min aljanaabati marka intaan baa lagu weysaysanaa markuu leeyahay abu daawuud baa lagu qubaysanaya markuu leeyahay macnuhu maahan ka badan laguma qubaysan karo ka yarna laguma qubaysan karo maaha in loo jeeda maaha keliya un xikaayo waxaa weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam weelkaas ayuu ku qubaysan jiray xikaayadii nebigu baa la xikaayooday akar yacnii inta ugu badan in ugu yar ma laha keliya un waxaad iska ilaalisaa adiga israaf iyo biyo ku dheelid iska ilaali intaad ku qubaysan karta markaa ku qubaysan baabun ay hada kani baabun baab weyan fi lgusli qubayskii min aljanaabati laga qubaysto janaabadii laga meyrto sidee looga meyranaa janaabada qaala xadaanaa cabdullaahi bn muxamedin innufayliyu qaala xadaanaa zuhayr qaala xadaanaa abu isxaaq abu isxaaq sabiici qaala xadaanii sulaymaanu bnu surad can jubayr bni mucimin anahum iyagu dakaruu cinda rasuuli illahi sal l salam nabiga agtiisa waxay ku sheegeen algusla qubayska min aljanaabati laga meyrto faqaala rasuul lah sal ly slam rasuulku waxau yihi amaa ana anigu fa ufiidu calaa ra'sii madaxaygan ku shubaa korkiisa alaaan saddex baan ku shubaa wa ashaara biyadayhi labadiisii gacmood ayuu ishaaray kiltayhimaa labadooda wada jaro sidaas maa intaan biyo ugu soo qaada madax saddex jeer ku shubaa xadiidka marka waxaa laga qaadanaa in saddex jeer madax biyaha lagu shubo marka la qubaysana janaaba laga meeranayo sida inta biyaha qofka usoo qaata inuu saddex jeer madaxiisa uu ku shubo dabadeed la gelgeliyo fuqahadu marka taa isku waafaqsan yihiin xadiidka marka sanad ahaan waxaa ku jira zuhayr qaala xadaanaa abu isxaaq zuhayr ibn mucaawiyat aljucfi weeyaan zuhayrkan abu isxaaqna waa abu isxaaq isabiici camr bn cabdillahi alhamdani markii dambe taayara biaakhara markii dambe taghayuraa ku dhacay zuhayrkanna wuxuu ka mid ahaa raggii ka wariyey isaga laftirkiisa wuxuu ka wariyey uu la kulmay bacdamaa taghayara abu isxaaq marka doorsoonka uu ku dhacay ibnu xajarka fatxulbaarigu uu ku sheegaa kitaabuliimaan iyou ku tilmaamaa marka xadiid sidaasoo kale u keenaya markaas wuxuu tilmaamayaa sidaas inay ahayd laakiin xadiidkan isaga waa saxeexo marka waxaa weeyaan waxaa dhici karta marka qaraa-in iyo wax noocaasoo kale in la helay iyo riwaayaad kale isaga yani rag kaleo zuhayr la wariyey inay jiraan marka waxba kama dhibaan qaala xadaanaa maxamed bn lmuhana wahuwa abu muusa zamin qaala xadaanaa abu caasim wahuwa nabiil adaxaaku bnu makhlad can xandalata can ilqaasim can caaishata qaalat kaana rasuulu llahi sal l slam rasuulku wuxuu aha ida iqhtasala hadduu qubaysanayo min aljanaabati uu ka meyranayo dacaa bishayin buu u yeeranayay shay min naxwi alxilaabi haruubka caanaha lagu maalo oo kale ah xilaab sidaa waa la yidhaahdaa min naxwi alxilaabi oo kale ah waxaa kaloo lagu sheegaa marka alxilaab weelka isagoo markaa yacnii catarka iyo barafuunka iyo lagu rito isaga laftigiis waa la yidhahdaa xilaabka sidaa ku sheegi jireen khaaabi macaalimu sunanka wuxuu yidhi alxilaabu inaaun yasacu qadra xalabi naaqa yacnii hal wixii hal mar laga maalo weelka deeqo ayaa la yidhahdaa wuxuu noqonaya waa haruubka un soo maha toobtaha ahay toobtaha wqad dakara maxamed bn ismaaciil raximah اllahu tacaala fii kitaabihi bukhaari kitaabkiisa wuxuu ku sheegay wuu ku sheegay sidaan yani weelkan waa ishaaray wa ta'wiiluhu cala isticmaali اطiibi fi اطuhuuri wa axsibuhu tawahama anahu uriida bihi almuxlab aladii yustacmalu fii gasli اlaydi walaysa alxilaabu min aطiibi fii shayin wainama huwa maa fasartu laka khaaabisaasu bukhaari baa isaga marka wuxuu u muujinayaa marka riwaaya marka kitaabkiisa yacnii kitaab abwaabta qusliga markuu ka hadlaayo in xilaabka uu yahay weelka mixlabka ee lagu shubto barafuunka laakiin waa diidaya khadaabiyo wuxuu leeyahay wax shuqula uu barafuun iyo hawshaas ku leeyahay male xilaaf waxaa weeyaan marka waa toobtahaas wixii hal mar hasha caanaha marka laga maalo hal mar caana maalisteeda wixii markaas yacni weelka deeqo oo kale yaa xilaaf la yidhaahdaa min naxwi alxilaabi oo kale ah wixii hal mar hasha lagu maalo weel u dhigmoo kale fa akhada bikafayhi labadiisa gacmood buu soo qaaday fa bada'a bishiqi ra'sihi bishiqi ra'sihi alaymani madaxiisa dhankiisa midig ayuu ku bilaabay uma alaysari dhanka bidix kadib uma markaa dabadeed akhada bikafayhi labadiisii gacmood buu ku soo qaatay biyihii fa qaala bihimaa wuxuu ku yidhi calaa ra'sihi madaxiisa sidaayani markii hore biyobuu soo qaaday dhankan midig buu ku shubay biyihii haddana biyo kaleu soo qaaday dhanka bidix haddana biyo ayuu soo qaaday dhexdu uga shubay markaa madaxi dhan buu gaargaarsiy qaala xadaanaa yacquub bnu ibraahiim dowraqi yacquub bnu ibraahiim addowraqi axmed bnu ibraahim addowraqi ayuu la dhashay yacquubkan marka waxaa weeyaan lixda sheekh toosa uu yahay bukhaari muslim abu daawuud tirmidi nasaa ibnu maaja kulligood mid uusan sheekh u ahayn ma jiran dhammaantood sheekhu uu leeyahay qaala xadaanaa cabduraxmaan yacni bna mahdi can zaa'idata bni qudaama zaa'idatu bni qudaama abu salt can sadaqa qaala waxau yihi xadaanaa jumayc bnu cumayrin jumayc bnu cumayr saduuqun yukhdi tarjamadiisu saas axadu banii taymillaahi bni taclabata ahaa qaala wuxuu yidhi dakhaltu maca ummii wa khaalatii hooyaday iyo habaryartay anoo la jira ayaan calaa caaishata u galay fasa'alathaa waxay su-aashay ixdaahumaa labadooda middood fasa'alathaa ixdaahumaa labadooda mid ka midaa caaisha su-aashay kayfa sideebaad kuntum ahaydeen tasnacuuna inaad samaynaysaan cinda algusli qubayska agtiisa faqaalat caaishatu waxay tihi kaana rasuulu llahi sal ly slam rasuulku wuxuu ahaa yatawada'u inuu weyse qaadanayo wuduu'ahu lisalaati weyse qaadkiisa salaada oo kale uma yufiidu waa ku rogaayo waa ku shubaayo calaa ra'sihi madaxiisa alaaa miraarin saddex mar wa naxnu annagana nufiidu calaa ru'uusinaa madaxyadeennan ku shubaynay khamsan shan jeer min ajli dufuri guntimaha iyo yani tidaca madaxeenna ku jira darteed min ajli dufur timaha yani tidcan ee yani xirxiran ee daban dabtinta darteed ayaanagu shan mar ugu shubi jirnay xadiidkan laakiin waa daciif oo ninkaa jumayc ibnu cumayrkaabaa marka ku jiro saduuqun yukdi weyaan marka lamana mutaabacaynin intan dambe waa marka laakiin weyseqaadka iyada riwaayad badan buu noogu imaan doonaa sifada qubayskuna waxaa weyaan xadiidkii caaisha iyo xadiidkii maymuuna kuxoo iyo aad loogu tilmaamay nebiga calayhi salaatu wasalaam marka ugu horreyso intuu yimaado ayuu marka wuxuu iska dhaqi jiray hoos hoostiisa u dhaqi jiray dabadeed marka raa'ixada ayuu iska zuulin jirayoo mar yacnii derbiga ama ciidda iyo kale ku rogrogi jiray gacanta markuu iska dhaqa kadib waa weyse qaadan jiray weyse qaad marka riwaayaadku laba siba waa u sheegaan jirkiisa weyse dhammaystiran marna yacnii lugaha inuu ku tegi jiray sidaasuu sheegaya adiga midaad doontaad yeeli kartaa haddaad iska wada weyse qaadato weysada markaad dhammaysa ka gadaale dabcan weysada inaad niyeysataana fiican weyse qaad inaad niyeysata laftirkeeda hadhow marka waxaa weeyaan qubayskii ayaa marka sacab biyow qaadan jiray dhanka midig dhanka bidix dhanka dhaxda iyo haddana geli saddex jeer ku shubi jiray dabadeed jirkiisoo biyihii ku rogi jiray meel walbana marka waa gaarsiin jiray biyaha khalaas mar dambena weyse cusubna nebiga ma samey jirin labaad tiisii horaa weyse laakiin qofka isagoo qubayskii ku jira haddii ay weysadii ka jabto ama dakarkiisii uu taabto oo kale ama yacni xaalad kale u galo inuu weyse qaato waa laga rabaa walidaalika marka qofka waxaa u fiican marka horeba niyadii qubayska isagoo marka ku daraayo inuu marka hore hoostiisa dhan soo dhaqo uu soo nadiifsado isagoo marka niyadii qubayska markaasba ka bilaabayo kadib marka weysadii uu ku xijisto dabadeed biyo isku shushub iyo wax lamida ay u dhinnaadaan si mar dambe aanu u taabanin dakarkiisa qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin alwaashiqiyu huwa abu ayuub alwaashiqi xaa waxadaanaa musadadun qaalaa labaduba waxay yidhaahdeen sulaymaan iyo musadad ahbaranaa xamaadun can hishaami bni curwa can abiihi can caaisha marka xamaad bnu zayd daahir inuu yahay xamaad bnu zayd can hishaami bni curwa can abiihi can caaishata qaalat kaana rasuulu llahi sal ly slam rasuulku wuxuu ahaa ida iktasala min aljanaabati haddii uu ka mayranayo qaala sulaymaanu sulaymaan isagu wuxuu yidhi sulaymaan sheekha hore waaye yabda'u nebigu waa bilaabaya fayafruqu biyamiinihi midigtiisa ayuu kula shubanayo calaa shimaalihi yani bidixdiisa wa qaala musadadu waxau yidhi hasala yadayhi labadiisa gacmood buu dhaqayay yasubu alinaa'a calaa yadihi lyumnaa yasubu waa kuwaa shubayey alinaa'a weelka ayuu soo jalleecinayay soo shubaayey biyaha ka soo shubayey calaa yadihi lyumnaa gacantiisa midig korkeeda kusoo shubayay uma markaa dabadeed itafaqaa intaa kadib way iswaafaqeen labadoodee fayaqsilu farjahu farjigiisiibuu dhaqayey wa qaala musadadun yufriqu calaa shimaalihi bidixdiisa ayuu korkeeda ku shubaayey yani farjiga sideebu u dhaqaya midigta miyuu ku dhaqanayaa maya bidixduu ku dhaqan oo biyihii intuu sidaa usoo qaada ayuu marka bidixdiisa ayuu ku shubanayay biyaha markaasuu bidixda ku nadiifinayo ku dhaqayo wa rubamaa kanat cani ilfarji wa rubamaa waxaa la arkaa kanat caaisha inay ka kinaayooto cani ilfarji farjiga oo nebiga yacni farjiga markay yani biyihiiba halkaa ku shubaayo markay leedahay xogaa inay sar deerta ayaa dhacaysay mararka qaar xubintiisa iyo wax lamidoo kale inay tiraahan uma yatawada'u waa weyse qaadanaya wuduu'ahu lisalaati weyseqaadkiisa salaadda oo kale uma yudkhilu yadayhi labadiisii gacmood buu gelinaayo fil inaa'i weelka fa yuqallilu shacrahu tintiisuu marka falanqaynayo biyaha si fiican u gelgelinayo xataa idaa ra'aa ilaa uu ka arko annahu isagu qad asaaba inuu gaarsiiyey biyihii albishrata gibilka yacni korka inuu gaarsiiyey yani bishrada madaxa laftiisa madaxa yani laftiisa inuu gaarsiiyey biyihii ow amase anqaa inuu nadiifiyey albishrata madaxa qoloftiisa afraqa calaa ra'sihi madaxiisa alaatan saddex buu ku shubaayey fa idaa fadala fudlatan hadday ku soo haraan hambo sabahaa calayhi waa ku shubaayey korkiisu ku shubaayey sabahaa calayhi yani calaa jasadihi korkiisuu ku shubayey madaxiisa iyo jirkiisaba marka waa kusii shubaayey ayb halkan marka iyadu qubayska marka sifadii oroon u sheegnay waa sifada yani akmalka ah amaa sifada iyadu inta faradka ama ama arkaanta ah waxay noqonaysaa unniyo iyo iisaalu lmaai biyihii oo la gaarsiiye cala ara'si washacri walbashara jirko dhan in biyihii la gaarsiiye hadduu qofka marka sidaa yeelo khalaas baddaas haddii uu inta aado maalan uu niyeysto inuu janaabo ka mayranayo uu galo oo markaa korkiisa o dhan sidaa ku wada qooyo khalaas bis waa janaabada ka rafaysa laakiin haddii la rabo yacni sida akmalka ee afdalka ah waa sidaa caaisha ay u tilmaamaysa qaala xadaanaa cumar bnu caliyin albaahiliyu qala xadaثna mxamed bn abi cadiyin qala xadaثna saciidu can abi macshar can الnakhaciyi can اlaswad can caaishaةa qaalat kana rasul lah sal slam nebigu wuxuu ahaa ida araada an yaktasila hadduu doono inuu qubaysto min aljanaabati ou ka qubaysto bada'a bikafayhi calaa calihiisuu ku bilaabay faghasalahumaa waa dhaqayo uma hasala wuxuu dhaqaya maraafiqahu laalaabyadiisuu dhaqaya meelaha yani kilkilaha iyo bowdada jilibku meeshuu ka laaban yahay iyo meelahaasuu dhaqaya wa afaada calayhi ilmaaa korkiisoo biyaha ku shubaayey fa idaa anqaahumaa hadduu qooyo ahwaa bihimaa ilaa xaa'idin ahwaa waa la aadaayey bihimaa labadiisa gacmood ilaa xaa'idin derbi buu la aadaayey uma yastaqbilu lwuduu'a weysaqaad ayuu markaa galaayey wa yufiidu lmaa'a biyihii buu ku shubaayey calaa ra'sihi madaxiisa xadiidkan marka isaga waxaa weyn uma yastaqbilu lwuduu'a weysaqaad ayuu galaayey yashracu alwuduu'a weysaqaad buu gudagelaya wa yufiidu lmaa calaa ra'sihi madaxuu biyihiisana biyihiina madaxa ayuu ku shubaayey xadiidkan isaga marka waxaa weeyaan qaala xadaana alxasan bnu shawkar qaala xadaana hushaymu can curwat alhamdaaniyu qaala xadaana shacbiyu qaal qaalat caaishatu lain shi'tum haddaad doontaan lauriyannakum idintusee oo idintusee ahara yadi rasuulilah sal l salam rasuulka gacantiisa raadkeeda fil xaa'idi derbiga korkiisa ahayd xaysu meel kaana yakhtasilu min aljanaabati janaabada uga mayranayo yanii gacantiisa xadiidkii hore sooma aynan soo dhigin gacantiisu derbiga marinayo yani derbiga wuxuu u marinayaa inuu raa'ixadii uga zuuliyo marka waxay tahay aharka marka gacantiisa raadkeedan derbiga marka aan idinka tusaya haddaad doontaan xadiidkan marka isagu waxaa ku jiro inqidaac baa ku jiro maxaa yeele shacabi caaisha maaanu yani la kulmin qaala xadaanaa musadad bnu musarhad qaala akhbaranaa cabdullahi bnu daawuud huwa alquraybiyu can ilacmash can saalimin can quraybin qaal akhbarana bnu cabaasin can khaalatihi maymuunata qaala wadactu lilnabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabigaan u dhigay quslan qubays baan u dhigay rasuulka sal l l salam yaqtasilu bihi markaa qubaysa u qubaysto yaqtasilu u qubaysanayo bihi biyaha uu ku qubaysanayo min aljanaabati uu kaga mayranayo fa akfa'ad inaa awaalkiibuu soo jalleeciyey calaa yadihi lyumnaa gacantiisa midig korkeedu ku jalleeciyey farsalahaa waa dhaqay maratayni aw alaaan laba jeer ama saddex uma saba calaa farjihi farjigiisii wuu ku shubay biyihii fahasala farjahu farjigiisiibuu dhaqay bishimaalihi bidixdiisu ku dhaqay uma daraba biyadihi alarda gacantiisiibuu dhulka ku garaacay fahasalahaa waa dhaqay uma tamadmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday wahasala wajhahu gacantiisiibuu dhaqay wejigiisiibuu dhaqay wayadayhi labadiisii gacmood subaca uma saba calaa ra'sihi madaxiisii buu ku shubay iyo wajasadihi jirkiisa uma tanaxaa waa leexday naaxiyatan dhinac buu u baxay faqasala rijlayhi labadiisii lugood buu dhaqay marka halkan wax kalamaan lugihii buu dambeysiiyey markii hore lugihii buu ka tegey gadaaluu ka dhaqay marka lugihii fanaawaltuhu waxaan u dhiibay almindiila fasaleeti baan u dhiibay mindiil ama shukumaan falam ya'khudhu ma aanu qaadanin wajacala wuxuu gudagala yanfudu lmaaa biyaha inuu iska firfirdhinayo gacantiisa uu ku firdhinayo can jasadihi jirkiisa uu ka firdhinayo xadiidka laga qaadan maayo marka inaan shukumaan aan la isticmaali karin oo layska qallaji karin weysada ama qubayska ma laga fahmayo xadiidkan bal un waxay tahay markaasuu nebiga iska dhaafay maxaa yeele haddaan biyaha haddii aan layska qallajinayn ama layska engejinaynin oynan bannaanayn gacantiisa sidaa kuma aanu dhihi lahayn rasuulka sal l slam gacantiisa iskagama uusan tirtireen tirtir waa tirtir marka inuu qaatana lagaminuu yani isqallajiyana laga qaadan maayo inaan isqallajininna lagama qaadanayo marka ikhtiyaar uu leeyahy hadduu doonan waa isqallaji kara hadduu doonan waa ka tegi fadakartu dalika liibraahiima baan u sheegay faqaala waxau yihi kaanuu laa yarawna ma aanay arki jirin bilmindiili mindiilka ba'san wax dhibaato ah shukumaanka yani lagu tirtiranayo safaleetiga wax dhibaataha ma aanay u arki jirin walaakin kaanuu yakrahuuna waxay nacayeen alcaadata yani lilcaadati in laga caado dhigtay diidi jireen haddaan laga caado dhiganaynin oon dhib ma laha qaala abuu daawuud qaala musadadun qultu licabdillahi bni daawuud waxaan ku idhi kaanuu yakrahuuna lilcaada kaanuu yakrahuunahu waa diidayeen lilcaadati caada ahaan bay u diidaen in laga dhigto laga caado dhigto faqaala wuxuu yidhi haakadaa sidaan walaakin wajadtuhu fii kitaabii haakadaa laakiin kitaabkayga anuu sidaan baan ku arkay walaakin kaanuu yakrahuuna alcaadata aan ku arkay alcaadata ayaa bimacnaa lilcaadati waay maogtahay marka halkan laakiin cabdullahi bni daawuud wuxuu le waa sidaas macno ahaan laakiin aniga kitaabkii aan ku soo naqliyey alcaadata iigu qornayd uu leeyahay marka riwaayadan raacayaa wabilahi towfiiq sal